aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa maanta huuba isugu jira qoryo iyo weliba rasaasa kala wareegtay dowladda maraykanka kala wareegitaankan ayaana ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana deeqdan hubka ah ee dowladda soomaaliya ay heshay wariyahayaga haaruun macruuf uu ka waraystay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur
bismilah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah bacd haaruun ugu horeyn bahda v o ed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waan salaamayaa salaanka bacdi maanta waxaan dowladda maraykanka kala wareegnay sahanada ciidan oo isugu jirtaa hub oo qoryo noocyadooda kala duwan oo saddex nooc ah iyo rasaas ayaan kala wareegnay dowladda maraykanka saan og tahayba dagaalkan aan khawaariijta kula jirno muddo ayay nagu caawinaysay laakiin waa markii labaad oo hub toosa oo dhamaystiran ay dowladda soomaaliyeed ugu deeqdo waana xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa saanad oo waktigii loo baahnaa dowladda soomaaliyeed ay soo gaartay marka bal noo kala sheeg adoo mahadsan noocyada qoryaha iyo inta tan ee rasaasta timid iyo nooca rasaasta
ma rabo inaan faahfaahinta detailka ah aan sheego laakiin waa saddex nooc oo huba iyo rasaastooda
waa gartay marka waada markii labaad baa tidhi ma ballanqaadyo kale ayaa jira oo huba oo dowladda maraykanka aad ka hesheen
dowladda maraykanka mar walba oo dowladda soomaaliyeed ay xaalada ciriiriya gasho waa kaalmayn jirtay haddee maaragta saad la socotidna ciidankeenii xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan way caawisaa gaar ahaan ciidan gaar ay noogu tababarto oo ay nooga warhaysaa jiro oo ay nagala shaqayso tababaradiisi iyo iyo iyo iyo qalabeyntiisii ay nagala qayb qaadato waa ciidanka danab waxaana maaragtaa mar walba ballanqaadyadeedii waa ballaaran yihiin oo nooc walba leh laakiin inta hadda gacanteena ku jirta ayaan kuu sheegi karaa laakiin dowladda maraykanka dagaalka inta aan ku jirnayna wayna daba taagneyd oo wayna gacan siinaysay haddana kaalmo dhammaystiran inay bixiso ayay go-aansatay tanna qeyb ayay ka tahay kaalmooyin soo socda oo ay ballanqaaday waa gartay hubkan marka ma danab unbaa loogu talagalay ciidanka ay dowladda maraykanku tababarto talabixintana ay siiso mise ciidamada guud ahaan xoogga dalka soomaaliya
dowladda maraykanka horta waxay caawisaa guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel walba oo uu joogo ayay kaalmaysaa laakiin gaar ahaan ciidanka iyadoo tababarto oo ka tirsan unit ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo intii hadda muddada dagaalka lagu jirayna ciidamadii oo ka faltamayay gobolada dalka ka mid ahaa saanadiisii in la dhammaystiro waxyaabahii ka dhinaa inaan maaragta u dhammaystirno unidyada cusub oo maaragta ciidankaas ee la qoraayana kaalmadiisa dhamaystirto waaye hadda shaqada socoto guud ahaanna si guudna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaalmay u tahay waayo su-aasha ugu dambaysa maxay idinka dhigan tahay kaalmadan la idin siiyey dowlad ahaan iyo wasaarad gaashaandhig ahaan waxay nooga dhigan tahay xaqiiqdii kaalmo aada u weyn waad la socotaayoo dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed una qabateen xaqdarra ayaa in muddaha saarneed tani waxay qeyb ka tahay in soomaaliya wixii hadda ka dambeeyo wadda saa ay hayso oo aynan u baahnayn inay cunaqabateen sii saarnaato mar haddii dowladdii maraykanka ay bixinayso kaalmo military oo dhammaystiran waxaan rajaynayaa cid walba oo adduunka ka tirsan in ay soomaaliya wixii ay la garab istaagi karta ay la garab istaagi doonto annaga waxay noola mid tahay xaqiiqdii maaragta milestone aada u weyn in dowladda maraykanka ay hub dhamaystiran ay dowladda soomaaliyeed ay siinayso gacanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna lagu aaminayo annaga wax weyn bay noota